dowladda ruushka ayaa lagu soo waramayaa inay ku fashilantay dhisidda dekad iyo saldhig milatari oo ay ka rabtay waddanka suudaan kadib markii ay faragelin ku samaysay xukuumadda washington taasoo xaliif dhowle ah madaxda milatariga ee xoogga ku qabsaday talada waddankaas wargeyska bolomberg ayaa qoray warbixin ciwaan looga dhigay riyadii ruushka waa ay rumoobi weysay taasoo lagu falanqeeyey sababaha hortaagan in la saxiixo heshiiskan oo ay hadalhayntiisu soo bilaabatay sanadkii laba kun iyo labaatanka dhisidda saldhiggan oo ay xukuumadda moscow ku dhawaaqday laba sano ka hor ayaa noqon lahaa kii ugu horreeyey ee rasmi ah oo ay dowladda ruushka ku yeelatay qaaradda afrika si ay mandiqada ugu cidhiiriso wadamada shiinaha maraykanka faransiiska iyo dalalka kale ee ku jira isbahaysiga nato kuwaasoo ku tartamaya kheyraadka dabiiciga ah ee ay hodanka ku tahay qaaradda afrika saraakiil ka socda hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i e da ayaa tiro dhowr jeer ah booqasho ku tegay magaalada khartuum waxayna kulamo kala duwan la qaateen madaxda hogaamisa xukuumadda sida maxamed xamdaan xameyti oo ah dalaal caan ah cabdilfataax al burhaan oo ah madaxweynaha dalka iyo xubno kale xogo hoose oo ay siiyeen shabakadda ayayna ku sheegeen in dowladda suudaan ay diiday dalabkii kaga yimid dhanka moscow kaas oo ahaa inay saldhig ciidan ka dhisato xeebaha badda cas si ay saameyn ugu yeelato marinada badda ee mandiqada oo ay ka gudbaan soddon boqolkiiba ganacsiyada caalamka dadka sida dhow ula socda gorgortanka u dhexeeya moscow iyo khartuum ayaa sheegaya in hadalhaynta mashruucan uu soo bilowday dhammaadkii sanadka laba kun iyo labaatanka heshiiskan oo haddii qalinka lagu duuga ka dhigan in ruushka uu lug tala galay mandiqad istaraatiiji ah maadaama uu doortay magaalo xeebeed ku teedsan badda cas taasoo ay ka walwalsan yihiin madaxda ameerikaanka inuu kusoo bandhigi doono awooddiisa isagoo weliba saameyn doona meelaha ka baxsan badda loo yaqaana indian ocean inkastoo ay dowladda ruushka ku mashquulsan tahay siyaasadda gudaha iyo dagaalka ay kaga jirto waddanka ukraine ayna la daalaadhacaysa saameynta ay ku reebeen cunuqabateennada ay saareen maraykanka iyo dowladaha yurub ayay haddana soo baxaysaa kala duwanaansho xagga fikirka ah maadaama rabitaanka moscow uusan la jaan qaadi karin isbeddelka gudaha ee ka jira saraakiisha inqilaabka kuwaasoo isku khilaafsan qaabka looga bixi kara dhaqaale xumada baahsan ee ka jirta waddankaas madaxweyne burhaan iyo xumeyti ayaa lagu soo waramayaa inay la kala safan yihiin labada daraf xilli maxamed xamdaan daqlow uu doonayo in dowladda ruushka laga iibiyo dhulka ayuuna madaxweyne burhaan dadaal ugu jiraa sidii uu uga fogaan lahaa carada reer galbeedka iyo xulafadiisa mandiqadda kuwaasoo kasoo horjeeda siyaasadda moscow dekadda boort suudan oo uu dalbaday madaxweyne putin ayaa ah dekadda ugu weyn uguna dhaqaalaha badan guud ahaanba dalka oo idil saraakiisha inqilaabka oo muddo ku dhow laba sano ka labalabaynayay dalabka xukuumadda moscow ayaana hadda loo badinayaa inay gebi ahaanba ka baxeen qorshahaas maadaama ay dalabaad badan ka heleen waddamo ay ka mid tahay imaaraadka carabta saraakiisha u hadlay sirdoonka maraykanka ayaa ku doodaya in rajadii putin ay meesha ka baxday mustaqbalka dhowna aysan heli doonin dekadda boort suudan balse laga yaabo in dowladda cajuuska ah ay raadiso dariiqooyin kale sida inay heshiis la saxiixato somalilan taasoo baadigoob ugu jirta aqoonsi heer caalami ah oo ay suuragal tahay inay wax weliba ku beddelato joseph segel waa baare wax ku qora markaska diraasaadka istaraatiijiga ah ee afrika wuxuuna ku doodayaa in madaxda suudaan ay rabaan inay la socdaan darafyadaoo idil maadaama ay doonayaan inay dhinac kala socdaan ruushka dhanka kalena aysan waayin maalgashiga iyo deeqaha ay ka helaan dowladaha reer galbeedka iyagoo maanka ku haya in xukuumadda moscow aysan ka heli doonin dhaqaale fara badan taas ayaana keenaysa in dib loo dhigo heshiiskii boorti suudaan sida uu hadalka u dhigay dhanka kale afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa yidhi in horey loo sii waday heshiis badeed oo nuucan ah ama heshiis amni oo dhex mara khartuum iyo moscow wuxuu go-doomin doonaa nidaamka caskariga ee ka jira dalka suudaan wuxuuna hoos u dhigayaa deganaanta mandiqada iyo guud ahaanba deegaanada ku xeeran badda cas arrinkaas oo ay diyaar u ahayn madaxda waddanka suudaan shabakadda bolomberg ayaa sidoo kale soo xigatay hadal uu dhowaan jeediyey sheydi balaydan oo ah mas-uul ka tirsan bantikonka kaasoo golaha koongareeska ka horjeediyey kelimad dheer talaadadii lasoo dhaafay wuxuuna carabka ku adkeeyey in cadowga maraykanka oo uu la jeeday ruushka iyo shiinaha ay dareemeen ahmiyadda ay leedahay qaaradda afrika sidaas darteedna ay isugu geynayaan wax kasta oo awood ah iyo tallaabo kasta oo ay ku kasban karaan saaxiibtinimadooda taasoo ay sii dheertahay in beijing iyo moscow ay bilaabeen inay qalab difaaciyo kuwa tababarada ka iibiyaan madaxda afrikaanka ah cameron henderson oo ah khabiir ku takhasusay cilaaqaadka maraykanka ee afrika ayaa yidhi qorshaha ruushka wuxuu yahay inay kala dilaan burhaan iyo ku-xigeenkiisa ayna labada daraf la saxiixdaan laba heshiis oo leh wejiyo kala duwan sida in xumeynti uu cilaaqaad dheer la yeeshay shirikadda fangar ee murtasiqada ah ayna ka wada shaqeeyaan cilaaqaadka ganacsi iyo midka ciidan ee aan rasmiga ahayn halka safaaradda moscow ee heshiise rasmi ah la geli doonta cabdilfataax al burhaan mashruucan oo halistiisa xambaarsan haddii uu dhaqan galo marka laga soo taga hadalhaynta maraykanka dhanka kale waxaa jira dad ku doodaya in putin uusan ka laaban qorshaha uu kula wareegayo boorta suudan balse uu ka baqayo inuu lugaha la galay heshiiska iyadoo aysan fadhin siyaasadda dalka suudan taasoo ay ka soconayaan isbedello joogto ah wuxuuna la sugayaa inta ay saraakiisha ciidanka gacanta uga dhigayaan maamulka guud ayna ka joogsanayaan dibadbaxyada ka dhanka ah ee ka soconaya waddankaas siyaasi lagu magacaabo henderson oo horey ula soo shaqeeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee washington iyo c i e da ayaa bartiisa soo dhigay hadal lagu taageeraya arrintan kaasoo ah in asmo siyaasadeed ay ka taagan tahay dalka suudan wax badanna la iska weydiinaya kaalinta uu ku leeyahay ciidanka milatari isagoo farta ku fiiqay in siyaasadda suudan ay ku socoto isbeddel joogto ah kaas oo daqiiqad kasta dhulka la simi kara dhammaanba iyo didiilada ay dowladaha reer galbeedka iyo barigaba ka leeyihiin dekedaha waddankaas hadal kale oo dhowaan soo baxay ayaa sheegayey in ruushka keligii uusan ku ahayn baadigoobka loogu jiro dekedda boorta suudan balse uu tartan adag kala dhexeeya xukuumadda abudabi taasoo dagaalka kusoo birtay isbuucyadii lasoo dhaafay mas-uuliyiin ka socda dalka imaaraadka ayaa booqasho ku tegay magaalada khartuum waxa ayna madaxweyne burhaan usoo bandhigeen qorshe lagu dhisayo deked u dhiganta boorta suudan taasoo ay ku bixi doonto qarash dhan ilaa lix bilyan oo dollar arrintan ayaana qayb ka ah qorshaha ay madaxda suudan kusoo jiidanayaan maalqabeennada ajaanibta ah si ay maalgashi ugu sameeyaan dalka iyagoo indhaha ka laabanaya khilaafyada siyaasadeed halka siyaasiyiinta mucaaradkana ay ku doodayaan inay tahay xaraash cad oo lagu hayo hantida dowladda maadaama uu dhaqaalaha dalkaasi dhulka galay isku soo wada duuboo xaalka dalka suudan waa mid qasan dhaqaale xumo baahsan ayaa ka jirta dhammaanba gobollada dibadbaxyo ka dhana xukuumadda ayaa ka soconaya magaalooyinka waaweyn sida khartuum khilaaf siyaasadeed wuxuu ka dhex jiraa hoggaanka dagaal hoosena wuxuu kala dhexeeyaa dowladda ay dariska yihiin ee etoobiya halka siyaasadda iyo dhaqaalaha dalkanna ay ku loolamayaan dowladaha waaweyn sida maraykanka ruushka shiinaha iyo dalal kale sida imaaraadka oo doonaya inuu la wareego dekedaha waddankaas